weli wararka abaaraha la xiriira ayaynu ku jirnaaye deegaanada galmudug ayaa waxaa ku habsaday abaar saamaysay dad iyo dunyaba maalmihii lasoo dhaafayna waxaa socday kulamo arintan looga wada hadlayay wariyaha v o eda ee galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa xaaladaasi iyo weliba kulamadan ka waraystay wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka galmudug cabdiraxmaan maxamed deeriye
sida alla wada soconaba dhammaanteen aan roobabkii la filahayey waa yaraadeen ama waaba la waayey roobkan xilligan xilligii ka horreeyeyna sidoo kaleeto roobabkii lama helin taasi waxay keentay abaar iyo oon iyo maaragta barakacba oo ka dhacay dowladda galmudug haba usii kala badnaadaan dhibaatada markii ugu horeysa xooggeeda waxay jirtay gobolka mudug ee qaybta galmudug hadeertaana waxay soo gaartay ilaa gobolka galgaduud dhibaatada baaxaddeeda waxaad ka garan kartaa in dadkii reer guuraaga ahaa oon iyo haraad iyo daad ay waayeen awood ay usoo gelahayaan magaalooyinkii dadka ma u diyaariseenka wasaarad ahaan markay noqoto helista ceelal biyo iyo warihii biyaha ay xoolo dhaqatadu isticmaali lahaayeen hadda war la isticmaalahayo iyo berked la isticmaalaha midnama ay jirto waa jiilaal roob lama uu jiro hadeertaan dhawaanahan ilaahay xaggiisa dee raxmadiisa bini aadan baa nahay mar walba laakiin hadda wax xaggaas hore ah nooga diyaarsanay ay jirto laakiin waxaan dadaal badan hadda aan ugu jirnaa in ceelasha hadda shaqeeya oo aan ku filnayn oo culayska saaran aada uga badan yahay inaan ku talagalno in ceelashaas aan maaragta isbeerkoodii iyo dayactirkoodii iyo waxoodii inaan la garab istaagno ka dowlad ahaan laakiin wax annaga laftigeena awooddeena ay ku filan tahay ma ahan waa garan kartaa ceel matoor ah afar iyo labaatanka saac shidan maalinkiio dhan aan la dumin habeenkiio dhan aan la duminin xooluhu ay si isdabajooga maaragta uga cabahayaan intuu la egyahay aad baa u dareemi kartaa laakiin annagu diyaargarowga ku jirnaa kadegisaan ku jirnaa wasaaradduna hadda waxa ay diyaarinaysaa gacanta ku haysaa qorshayaasha dadka lagu caawin karo ayaga iyo xoolahoodaba mustaqbalka waxaa jiray shir magaalada muqdisho loogu yeeray wasaaradaha dowlad goboleedyada looga hadlaya xaaladda abaarta shirka qodobadii galmudug ay la tagtay maxay ahaayeen shirkaas waa shir hal abuurkiisa annaga aan lahayn ujeedkiisuna wuxuu ahaa in aan hay-adaha qaramada midoobay hay-adaha caalamiga ah aan ugu raadino fal abaarahan soo socda annagana aan u muujino sidaan diyaarka ugu nahay si dadkeena ugu qaban lahayn marka ujeedka shirkaas wuxuu ahaa inaan isugu yeelno dadkii donoriska ahaa deeqbixiyaasha ahaa iyo hay-adihii qaramada midoobey iyo hay-adihii kaleeto gargaarka dhammaantood aanu kusoo bandhignay saadaasha iyo maaragta waxyaabaha hadda noo muuqda iyo waxyaabaha aan qiyaasi karna haddii dadkii la waayey inay imaan karaan digniino iyo waxay ahayd kadigis iyo in loo diyaar garoobo dhaqaale ahaan
shir golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug duusamareed ay ku yeesheen oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda idinkala qeybgalay waxaad uga warbixisay xaaladda abaarta deegaanada galmudug inta ay la eg tahay ma jirtaa jawaab waafiya oo aad ka hesheen ra-iisul wasaaraha oo ku aadan sidii gurmad iyo gargaar loogu fidin lahaa dadka abaartu ay saamaysay fursad ayuu ahayd wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka galmudug ay kusoo bandhigaysay waxyaabaha hadda aan kasoo hadalno oo dhan ka hor ra-iisul wasaaraha muqdisho isku aragnay sidaasoo kaleetaan maaragta dhibaatadii abaaraha galmudug aan ugu soo bandhignay nasiib wanaag ra-iisul wasaaraha wuu noo yimid indhihiisuu ku arkay dhibaatada baaxadda inta laegto waa arkay wuxuu dareemay culayska aan dareemay intii uu la egyahay ayuu dareemay ra-iisul wasaaruhu wuxuu noo ballan qaaday xukuumadda federaalka iyo dhammaan inta bahwadaagta la ah dowladda federaalkaba inay sida udhaqsiyaha badan uga soo jawaabahayaan abiil ayuu noo sameeyey annaguna mar kalean ku celinayna wasaaradda gargaarka ee dowladda galmudug waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hay-adaha gargaarka oo dhan in lala soo gaaro gurmad xilliga loo baahan yahay iyo waktiga dadka u baahan yihiin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka galmudug cabdiraxmaan maxamed deeriye waxa uu u waramayey wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq